labadaas nin ayadoo ay ku markhaati kaceen afar nin iyo gabar afartaas nin iyo gabartaas waxay ahaayeen goobjoogayaal joogay meesha lagu dilay wiilkii ma ahayn dad kutunukuteena dad meel laga soo aruursho ma ahayn dadka degan meesha wiilkayga lagu dilo taagtaagnaayay ahaayeen waxaasoo dhan waxaa gadaal marsaday oo baabi'iyey oo markhaatiyaashii kitaabka ilaahay la marshoo ayagoo arkayay indhahoodu shanta yihiin ka markhaati kaca meel iska dhigay liibaan caliyarow ninka le liibaan caliyarow ummaddu ha aragto soomaaliyu ha aragto xukunka liibaan caliyarow soomaalidu horta ha aragto nin qasqaasa oo kas u dilay nin bini aadan ahoo wiilkaygii oo meel iska fadhiyo shacaba oo wuxuu ka soo qoray wax aan la arag oon la maqal war waa waray war waa waray war waa waray baan leenahay war waddan aan cadaalad lahayn wallaahawsan hore u soconayn war waxaan rabnaa cadaalad baan rabnaa annaga keliya ma ahane ummadda dhan baa rabta waddankaa raba waddanku hadduusan cadaalad ahayn socma maayo niba ninka ka xog badan yahay ku taag- ku taagsanaya cabasho waxaan ka nahay ee ninka la yidhaahdo liibaan caliyarow oo fadhiya maxkamadda sare isaga oo nagu maamulay cadaalad darro